waa muslimiinta meel kastoo joogaan dal iyo dibad waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan oo ma aragtay iga danqadaan sida xanuunka maanta xanuunkan ahay cabdiwahaab xareed xuseen waa shan iyo labaatan jir muddo ku xanuunsan magaalada dhadhaab dakhtariintani maxay dhaheen cudurkan dalka dawadiisa inay maarta lagu qaado oo maarta lacaga shan milyan ama afar milyan ka kacaysa waa kugu fillaan kartaa un labada gacmood ayuu xanuun kaga dhacay waxayna noqdeen boog uu ka socdo dhiig dhacaan iyo malax oo uusan waxba ka qabsan karin walaalaha muslimiinta maanta waxaan ka codsanayaa inay iga danqadaan oo maaragtay ila qaybsadaan xanuunkan i hayo ani adduunka la joogo maanta hooyay aabana ma qabin calaacalaha labada gacmood iyo faraha ayaa ugu daran dhibaatada aan haysta waa aragtiin gacmahan inuu ilaahay sida anigu iga dhigin inuu iga dhigin waalaha fiyow ee dal idaba joogo inuu ilaahay sidan oo kale niga dhigin ee ay soo xusteen oo ay soo xusteen baan maanta maxaa leeyahay baan baan niga baahan yahay cabdiwahaab ayaa marar badan la ilmeeyey xanuunka haya iyo tabar la-aanta dhaqaale muslimiinta baa ka codsanaya inay maata iga daqaan oy maata xanuunkan iga diramaan ma ogtin gacmahan shay waa shay muhiim ah walaalaha muslimiinta weli saydaan u dhibaataysan yahay cuntada waa in afka loo geliyo saxarada laga dhaqo maadaama gacmihiisu ay dhaawac yihiin gacmahan waan aad baan u dhibaataysan yahay hadday noqoto saxaaro hadday noqoto iskama dhaqi hadday noqoto maxaa lahaye wax walbaba shay walbaba aan ama cunto haato afkaa dhiigeliya marada sidoo kale ma xiran kari waa laga xiraa masqushi waa dhigeeyaa walaalayaalow walaalow maxaa lahay maxaa niga baahan yahay maanta maxaa lahay gurmud baa niga baahan gurmud labaatan shan jir baan yahay oo akhristay maadii diin ba akhristaan yahay lixaadkiisa maanta haddaan qabil asagaa isku filnaan lahaa baan walaalayaalow dal iyo dibad nin kastoo joog inaad maarata iga soo doonqatiin maarata garab istaagteen baa maanta naga baahan yahay ehelkiisa ayaa ka warbixiyey dhibka haysta cabdiwahaab waxayna baaq bini-aadanimo u direen muslimiinta soomaaliyeed wiilkaas oo bugto badan oo wakhti dheer qaadatay aabihii iyo aadiyoo nool xanuun ku dhacay ilaa saacaddan aad ugu rafaadsan haddana aabihii iyo hooyadii ay dhinteen agoon iyo rajay ah dhowr iyo labaatan jir aqoon diin iyo maadiba maray haddana curyaan oo gacmaha dhibka hadda sawirka hadda arkaysiin xanuun waqti dheer kusoo qaatay u rafaadsan yaan walaalahay muslimiinta meel ay joogaanba waxaan ka codsanhaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba waxaan codsanaynaa wiilka gacmihiisa waad aragtiin wiilka mara wax loo taray kenyaata baa la geeyey wiilkaa wixii loo goray meeshaas kusoo dhammaatay waxaa lasu raacay oo dhaqsatada inaan wiilka meesha waxba kagama qaban karno wiilka darsida uu jifu kusoo noqday wuu kasoo daraan dhihi karna anaga markiisan u hadda san ku arag kasoo daray walaalaha muslimiinta waxaan cobsanaynaa wiilkaa tabar waan u la-an waxaan cobsi u dhimanayna walaalahan ilaahay khayraadna siiye wiilkaas inaad garabka nala qabataan haddaan hanti haysano oo waxaan haysana maana calcalin muxsiniinta soomaaliyeed ayuu si naxariis looga codsaday inay soo caawiyaan ma qabaan annagana waa la hanti yar wixii gurmad ahna waan u samaynay ayakana waxba ma qabaan muslimiinta waxaan ka codsanhaynaa gargaar wiilkaa dhiban saxarada laga dhaqahayo kaaljikada afka loo gelina cunadana la siinhayo xanuunka la fadhiyo muslimiinta waxaan ka codsanhaynaa in gargaar iyo gacan naloo fidiyo walaalayaal waxaan codsanayna wiilka garabka in nala qabto wiilka labaatan jirka eed aragtaan maadii qur-aanba bartay hadda maanta gacmihiisaan saxarada aan iska dhaqi karin waxfaxba aan qoran karin ninkanayto waxaan rabaa inaad garabka nala qabataan ilaahay ajir inuu inaga siiyo annaga aana saacidaysaan oo naga farxisaan walaalaha muslimiinta walaalayaalow intaasaan rabnaa walaalayaalow waa inaan ducaynaynaa wiilkaa nala qabta wiilkaa caafimaadkiisa nala raadiya waan ku rafaasannahay wakti dheer buu xanuunsan yahay hooye aabatoona ma qabo wiilkan wiilkaa aad iyo aabihi way dhintay walaalayaalow hanti ma qabo annaga uma hayno sheekh sahal maxamed colaad oo ka mid a ducaadda magaalada dhadhaab ayaa muslimiinta ku booriyey inay garab istaagaan miskiinkan xanuunsan nabi sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laysa alkhabaru kalmucaayana waxa laguu sheegay iyo waxaad aragtay way kala yihiin wiilkan hadda gacmihiisa saxariirta ay yihiin iyo silaca indhihiina idin shaahidaho ku aragtaan keliyata walaalayaal ani waxaan rabaa inaan ka hadla wiilkan wuu kurbaysan yahay culays baa haastaa waa wiil dhallinyaro ah nabi maxamed sal alay slam wuxuu yidhi ninkii ka faydo qof mu'min eh kurba kurbadaasoo ka mid ah adduunyada kurbooyinkooda ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa asagana kurbada ka faydaya maalinta qiyaamo maalinta qiyaamo oo wax walbaoo dhan muxuu ahay ii sheeg waxaad oga bahay badanta usan jirin culayska jiro darteed maalinta ayadoo ilaahay kurbada adna kaa faydaya sadaqadane addoonka markuu dhimanayo waxyaalaha uu jeclaanayo inuu sameeyo ayay ka mid tahay oo uu tamanin doono waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay war xoolihiinna wax ka bixiya waxaan idin siinaa qaar ka mid a bixiya maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab